الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo shanaad min suurati saafaat qaala allahu tacaala fanabadnaahu bilcaraa'i wa huwa saqiim waambatnaa calayhi shajaratan min yaqdiin waarsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yaziiduun faamanuu famatacnaahum ilaa xiin waxaynu ku soo jirnay qisadii nebiyullaahi yuunus calayhi salaam waxaynu soo qaadannay iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo ka warramay falowlaa annahu kaana min almusabbixiin haddowsan ahaadeen kuwa tasbiixsada ee musabbixiinta ah ilaahay xusa in badan la labisa fii badnihi ilaa yowmi yubcahuun inuu halkaa ku nagaan lahaa ilaa maalinka qiyaamada wuu tasbiixsadayoo ilaahayba beryadoo laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin taas buu la yimi ilaahay waa aqbala sidaasi uu markaas taa ula yimid isla markiiba ilaahay wuxuu yidhi fanabadnaahu waanu gannay waanu tuurnay huwa oo nebiyullaahi yuunus ah bilcaraa'i meeshii xeebta ahayd ayaanu ku soo tuurnay waxaa laga soo ganayaae laga soo tuurayaay waa xuudkii calooshiisa saaxilka ama meesha xeebta ah dhulkaa bannaan bilcaraa'i waa dhulka bannaan aan geedaha lahayn aan hooska lahayn halkaa weeyaan bannaankaan kusoo tuurna wey walxaal huwa saqiimun uu yahay mid xanuunsan isagoo jiran wixii gaaray dhibaataba uu la xanuunsan yahay intaa caloosha xuudka uu ku jiray muddooyin bay sheegaan culimmada qaarkood iyo mufasiriintu waxba weynkaa lama maqno oo muhiimaddu waxa weeyaan intaa ilaahay inoo sheegay tiradaa la ysku khilkhilaafayo culimmada qaarba inku sheegayaan haddii arrin weyni ku jirdho waa la sheegi lahaa xuudka laftiisa waxaa la leeyahay waxaa lagu yidhi xuud yahow calooshaada waxaan uga dhigay nebigan jeel sijni iyo xabis baa looga dhigay inaa cuntid halkan loo looma keenin cunno lagaagama dhigin sidaasoo marka ku nabad galay wax afka ma u saarin halkaa markay sidaa tahay waambatnaa ilaahay wuxuu yidhi waxaan dhalinnay calayhi nebiga dushiisa nebi yuunus shajaratan geed geeddaasoo min yaqdiin yaqdiin ka ahaatay geeddaa yaqdiinka la yidhaahdo ayaan dushiisa dhalinnay geeddaa ubbad ah waa geed cajo badan geedaha shajara kuwa la yidhaahdo waa kuwa salka iyo gunta leh oo laamaha kale waaweyn bixiya yaqdiinkuna waa geedaha dhulka isku ballaariya sida qarahu markuu baxayo iyo kuwa la midkaadoo kale marka geedkaani sidii lagu yaqaanay si aan ahayn oo nebiga ilaahay mucjiso uga dhigayo ayuu u baxay geed weyn buu noqday har buu yeeshay isagii baa dallaayad iyo dallad oo kale looga dhiga qoraxda ka ilaalinaya kulaylkeeda yaqdiin baa la yidhaahdaa shajaratulqarci geedkaas qarciga la yidhaahdo dhulka saa ugu ballaarto oo dhulka saas iskugu gogleh kaa weeyaan hadduu geed ku baxana geedka sidaas wuu u tafi karaa waa bocorka geedkan geedkiis baa lagu tilmaamay geedka isaga caleen balballaaran buu leeyahay muuska xataa oo mooska ah sidiisoo kale ama isagaba waa lagu tilmaamay caleen balballaaran buu leeyahay oo waaweyn harkiisu waa qabow daqsigu uma soo dhowaado maadaama nebigaani meeshaa calooshaa laga soo saaray wuxuu noqday baa la yidhi dee qof jirkiisii oo dhan uusan waxba u dulqaadan karin oo muruxsan oo kale buu noqda sidaa darteed bahalladan iyo waxaan usoo dhodhowaan lahaa iyo waxaasoo dhan waa laga manciyey geedkan loo dalaalimeeyey baa aan bahalkan daqsigayo uma soo dhowaan karin isaguna xataa daqsigu hadduu saa u dulfuulo un kuma sabri karinoo awooddeed ma lahayn ilaahay baa ludfigiisa iyo maamulkiisa ugu naxariisay waa la soo barbaariyey sida marka shimbiraha iyo bahallada iyo ukunta ay dhalaan sida loo soo tartiibiyo loo soo maarata xanaaneeyo sidaasoo kale usoo awoodeysta markaasaa markuu biskooday qoomkiisii lagu celi geedkii marka saasaa looga dhigay oo awal aan saa u bixi jirin imtixaanaadka ambiyada la mariyo weliba kuwa ugu sii fadliga badan ambiyada imtixaanaadka la mariyey waa imtixaanaad waaweyn imtixaanaad aada u waaweyn baa la mariyey xadiidkaa oo odhanaya ashaddu nnaasi balaan alambiyaa uma alamhal faalamhal dadka kuwa loogu dhibaatayn badan yahay waa ambiyada ilaahay qofba qof intuu diintiisa kaga adag yahay oo ka ilaashima badan yahay ka ilaalsanayo ayaa laga yaabaa inay uga badato hadda nebigan xuudkaas baa calooshiisow gala waa rasuulu ilaahi keliya inuu ree ka dhex tago qoomkiisii baanuusan amar u haysan halkaasaa markaa lagu soo ganoo lagu soo tuur kurbo badan baa qabatay mugdiyaal boo ka dhex dhawaaq saanaa loo xanaaneeyey ilaahay baaba tilmaamaya wahuwa saqiim marka ilaahay leeyahay isagoo xanuunsan jiran waxba u dalqaadan karin ba halkaa lagu soo gano nabiyullaahi yuusuf hooyadii godkii lagu riday iyo wixii ka dambeeyey oo dhibaato ah nabiyullaahi muuse hooyadii baddii lagu tuuray oo sanduuq lagu riday oo markaas ciidamadii fircoon ay soo soo qaateen iyo dhibaatooyin ka dambeeyo badan oo maray wafat wafatannaaka futuunan dhibaatooyin badan baa isna alla marsiy nabiyullaahi ibraahim hooyadii dabkii lagu tuuray calayhi salaam dhibaatooyin badan oo kalena wuu maray nabiyullaahi nuux oo dhibaato badan loo geystay oo sagaal boqol iyo konton sano faafinayay towxiidka iyo iimaanka dadka ugu yeeray markii dambe se ilaahay u cabto idacaa rabbahu annii maqluub ilaahayo waa laga qaalib noqday fantasir ilaah maanta ilaahu ii kaalme dhibaato badan bay ku sameeyeen aan la qiyaasi karin baa leeyihi nabi nuux ululcasmiga oo rususha ugu fadliga badan nebi moxamed calayhi salaatu salaam nebi nuux nebi ibraahim nebi muuse nebi ciise sidoo kale iyagu dee inay dilkii fuliyeenba waa ilaa hadda qaarkood u haystaan ilaahay yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahu matalaadiisii bay dileen nin kale loogu ekeysi laakiin iyagu heerkaasay isla gaareen inay kow ka siiyaan oo dilaan marka qisas waaweyn baa ku jiree waxa weeyaan sidaas baa nebigaanna saanu kalaa arrintaana soo madhay wa arsalnaahu ilaahay wuxuu yidhi waa dirnay nebi yuunus ilaa miati alfin boqol kun ow yaziiduuna bal yaziiduuna aw bimacnaa bal ama aw bimacnaa alwaaw aw yaziiduuna wayaziiduuna bimacnaa bal ka dhig waaba ka badnaayeen wey iyaga aragtidooda boqol iyo dheeraad bay dhahayeen laakiin dee ilaahay waa ogyahay intay ahaayeen iyo xaqiiqadooda tiradu intay ahayd aw yaziiduuna bal yaziiduuna intay dheerayd marka tirsiyaal kala duduwan baa lagu sheegay ilaa boqol iyo labaatan iyo ka badan ilaa boqol iyo toddobaatan baa la gaarsiiyey meeshaan nebi yuunus laga soo joogayna meeshaan muusi la yidhaahdo hadda ciraaq ka mid a meeshaa weeyaan halkaasaa lagu tilmaamay markii lagu celiyey ummaddii iyagiibaa horta markay arkeen in nebigii ka tegey inta tadaruceen oo soo baxeen oo caruurtii iyo hooyooyinkii iyo ilmihii kala sooceen oo qola kasta meeshooda tadaruc iyo isbihinbihin la timid baa laga yeelay nebi yuunis waa lagu celiyey deedna qoladii markuu ku noqday fa aamanuu waaba rumeeye qoladii uu ka tegey oo in la halaagan siiri isagoo cadaabkii hadduu kusoo degayaa iskaga dhex bax wa lagu celiyey waa rumeeyeen famatacnaahum waana u raaxaynay ilaa xiinin ilaa muddo ilaa cimrigoodu ka go-ayo wey xiina inqidaai aajaalihim ilaa xiina inqidaai aajaalihim ilaa cimrigooda dhammaadkiisa baa loo sii raaxeeyey xaalkoodu sidaasu ah suuradda dhan oo hadda suuratu yuunus la yidhaahdo oo nebi yuunus loogu magac diray qisadiisa meel gaaban baa looga sheegay laakiin kelimadda looga sheegay baa kelimad weyn ah kaasaa loogu magac daray markii la magac bixinayana arrintaa qisadu ay ku saabsan tahay meesha ugu muhiimsan baa loogu sii magac daraya qolo kasta oo sidaasoo kale samaysa waa la haleegi jiray ilaa qowma yuunus lamaa aamanuu nebi yuunus qoomkiisi mooyaane kashafnaa canhum markay rumeeyeen cadaabkii baan ka feni waayada sidaa lagu tilmaamayo waybay rumeeyeenba haddaba kuwa haddii laga sheekeeyey nebi yuunus intaas baa looga tegey waxaa laga sheekaynayaa kuwii mukadibiinta ahee gaaladii maka joogtay gaalooyinka la midka ah baa laga warramaya fastaftihim bal fatwo weydii baa la yidhi su-aal nebiyullaahi maxamedow calayka asalaatu wasalaam alirabbika rabbigaa mayay u ahaadee u ahaatay albanaatu gabdho walahum iyagana ma waxaa u ahaaday albanuuna wiilal intaan istifhaam baa la isdaba dhigayaa ma rabbi baa gabdhuhu u ahaadeen iyaguna ma wiilashay leeyihiin bal arrinkaa weydii waxay sheeganayeen malaa'igtu inay tahay gabdho ilaahay malaa'igtu waa banaatullaahi bay lahay markaasay wixii dhadegaa intay iyagu wax qaybsheen aan cidno u dirsan wixii dhade dhadig ahaa bay dhaheen ilaah baa leh wixii labaana iyagaa qaatay wiilashii wiilashayadii bay leeyihiin gabdhihiina waxay dhahayaan xaggay u nisbaynayaan waa nacaybka ay gabdhaha necab yihiin in loogu loogu abtiriyay diidanaayeen waxay iyagu diidanaayeen hadday kollay wax qaybinayaan see bay ilaahay ugu oggolaadeen inay siiyaan tilka idan qismatun diiza waa qayb jaa'ira weeyaan hadday xataa wax qaybinayaan lama waafajin xataa khaladba ha ahaatee inay dhahaan wiilashii ay ka wada dhigaan gabdhihii iyagoo sharafsan ilaa gabdhaha shareecadeennan iyo diinteennan islaamkaaba muujisay qiimahooda iyo sharaftooda haa kuwa aan waxba ogeyn ama gaalooyinka iyo dad aan diinta aqoon ay siraan baa waxaa laga yaabaa in loogu sheekeeyo xuquuq diinta kuma haysataan iyo islaamku ku ilaalin mayo iyo xaq baa kaa maqan iyo arrimo aan jirin taa ma aha gabdhaha iyagoo gaaladii wixii dhibayey gaalay ahaayeen muslimiin ma ahayn nebiga markii la soo saaray calayhi salatu wasalaam gabdhaha wixii aasayey iyagoo nool gaalay ahaayeen deedna diintaa diidday waa la joojiyey nebigaaba la soo saaray rasuululinsaaniya rasuulkii insaaniyada iyo koonkaba inuu sababtii lagu badbaadiyey ilaahay usoo diray axkaam gaar u leeyihiin baa la jideeyey in la ixtiraamaa la jideeyey waay waa la sharfay waa la maamuusay ilaa qur-aanka loogu magac daray suurado ka mid a suuratu nisaa suuratu nisaa laba suuradood baa la yidhaahdaa suuratu nisaa alkubraa oo suuratu nisadan suuradda dheer ah iyo suuratu nisaa asuqraa oo suuradan idaa dallaq ah labadaba dumarkii bay ka hadlayaan oo ka sheekaynayaan cajaa'ibah marka kuwa diinta leh oo muslimi muslimaadka ee hagaagsanee gabdhaha habboon ah way og yihiin taariikhda way la socdaan sida shareecada islaamku u qiimaysay u sharaftay xuquuqdooda ugu caddaysay waka lama sirayo kuwaas kuwa kale weeye kuwa la sirayo kuwa hay iska ilaaliyeen marka istifaam kale alla keeno waxaa la yidhi am khalaqnaa mise waxaanu abuurnay almalaaikata malaa'igtii baan abuurnay inaahan iyagoo ah xaalayihiin kuwa dhadig walxaal hum kuwan gaaladaana shaahiduun ay yihiin kuwa u jeeda waa iyaga le malaa'igtu waa banaatullaahi waa iyaga dhehe malaa'igta markaan abuurayna miyay goobjoog ahaayeenoo inay dhadig yihiin bay arkeen oo iyagaaba shaahiduun ahaa wahum shaahiduuna kuwa goobjooga taasina ma jidho wey taasina ma jidho waa iyada aayad kale lagu sheegay wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu اraxmaani inaasa malaa'igtii ilaahay waxay ka yeeleen addoommada rabbi ahaa inaasa saasay ku magacowdeen oo ka dhigteen ilaahay wuxuu yidhi alaahoy baraaruge innahum kuwa gaalada ah min ifkihim min ajli ifkihim ifkigooda dartiis layaquuluuna waxay ku qowlayaan ifki dartiis waxay ku qowlayaan walad allaahu bay ku qowlayaan ilaahay waxbuu dhalay saasay leeyihin bal kelimaddaa arag inta ay leegta alaadu waa baraaruga oo madaxa kor u qaada oo wax fahma kuwa gaaladaa waxay ku qowlayaan been darteed min ifkihim iftirahooda iyo kadibkooda dartiis waladallaahu ilayh ilahay waxbuu dhalay ilaahay bay ilmo iyo duriyad u nisbaynayaan wa innahum iyaguna lakaadibuuna beenaalayaal weeyaba ilaahay been bay sheegaya wa innahum iyagu lakaadibuuna kuwa kaadibiina weeyaan waxba ay haystaan ma jidho baatil cad bay ku socdaan wey cibaarada iyagu say doonaan ha ka cabireen kolleyba ilaahay bay ilmo u nisbeeyeen hadday doonaan ayaysan batan ku dhawaaqin waladallaahuda ah ilaahay wuxuu yidhi astafaa ilaahay ma wuxuu doortay albanaati gabdhaha miyuu ka doortay calalbaniina wiilasha ma gabdhahu ilaahay ka doortay wiilashii maa lakum maxaa lahaantiinaa kayfa sidee baa taxkumuuna u xukmaysaan haada alxukma alfaasid xukunkaa faasidka ah ee liita ee jaa'irka ah sidee baad u dooranaysaan oo u xukumaysaan xataa xataa aad wax u dooraysaan kii idinka agtiinna ka qiimaysnaaye aad jeclaydeen wiilashaad jeclaydeene yaa seebaa intaa idinku u qaadateen aa isaga ka anacayseen aa u siiseen afalaa tadakaruuna mawaydnaa waxba garanaynin idraag iyo tamyiiz iyo caqli iyo waxgarasho ma waydnaan lahayn hadalka gefkiisa gefka ay ku jidhaan ma waydnaan garanayn waa iyada aayad kale lagu yidhi afa asfaakum rabbukum bilbaniin ilaa aakhiri laaya afa asfaakum rabbukum bilbaniin baa lagu yidhi ilaahay wuxuu yidhi am lakum mise waxaa idinka idiin ahaaday suldaanun oo mubiinun cad mise xujo cad baa haysataan iyo daliil waadix ah ilaahay inuu malaa'igta gabdha ka yeeshay taasina ma jidho faatuu la imaada haddaa xujo haystaan bikitaabikum kitaabkiinna iyo xujadiinna in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegahaya haddaad tihiin sidaas baa lagu yidhi waxaa ka daran waa arrintu ay keenaysaa markay leeyihiin gabdhahan ee malaa'igtu waa gabdho ilaahay waxaa meesha ku jira ilaahay iyo jinka xiriir baa ka dhaxeeya oo malaa'igtan ay gabdhaha iyagu ku sheegayaan dee yaa dhalay malaa'igta iyagu ilaahay baa waalid oo aabbo o ah bay leeyihiin kuwan gaaladaa moogta yaa hooyo u ah say wataan haa jin baa hooyo ah bay leeyihiin sidaasay iyagu wataan oo islaan jinaa dhashay bal waxay ku hadlayaan ilaahay wuxuu yidhi wajacaluu waxay yeeleen gaaladu mushrikiintu baynahu ilaahay iyo wa bayna aljinnati jinkii caadiga ahaa bal hadda ku fasir marka hore tafsiir kalea jiro isna weyne ilaahay iyo jin jinniga dhexdiisa waxay yeeleen nasaba nasab qaraabo iyo nasab dee haddii la yidhahdo gabdhahan baa loo dhala dee cidda dhashaysoo qaraabo iyo nasab kalama dhaxayso si iyagu ku wataan saasay yeeleen waxay leeyihiin jinkaasaa laga guursaday malaa'igtaanaa dhalatay waa se iyagu wax ku wateen subxaanahu ilaahay nazeh yaa nazahidiise subxaanahu nazahnaantiise nazahidiise tan ugu caja badan waa saas subxaanahu ilaahay nazahidiise bal hadda u fiirso ilaahay waa hufanya wa tacaala waanu kaa kor ahaaday camaa yaquuluuna waxay ku qowlayaan culuwan kabiiraa sarrayn weyn sidaas baa taa lagu soo gebagabeeyey ilaahay waa ka nasahanya waa ka hofanya waxay kaloo sheegteen malaa'igtu inay yihiin wax dhadig inay gabdha yihiin tii baa la tilmaamaya waxaa la yidhi walaqad xaqiiqee calimat way og tahay aljinnatu jinnigu waa og yihiin kuwa jinniga ah iyo shayaadiintu way og yihiin innahum iyagu la muxdaruuna inay yihiin kuwa la soo xaadirinaya naarta jinnigaana ilaah u nisbaynayaan iyaga laftoodaaba waxay og yihiin in naarta lasoo xaadirinayo oo ciqaab iyo xisaab ka dambeeyo oo meesha haddii ilaahay qaraabo uga dhigayaan haddii uu qaraabo leeyahay lamaba ahee qoladow la qaraabsaday yaa oo iyagu leeyihiin malaa'igtaana ee markaas loo dhalay mayaa la xisaabin lahaayoo la naari lahaa ma qofbaa ma cidbaa cidday qaraabada la ahayd cadaabto oo naarto oo xisaabiso dhibaataynas dhankaa haddii laga tuso balsey xataa wax ku wataan waxoo dhan ba waxba kama jiraan ay wataane walaqad calimat iljinnatu waxay og tahay innahum iyaga laftoodaoo shayaadiintaay la muxdaruuna inay yihiin kuwa la soo xaadirinayo subxaan allah ilaahay hufnaantiisa iyo nasihiddiisa iyo nasanaantiisa camaa yasifuuna waxa ay macnaha ilaahay ku sifaynayaan ilaahay waa waa ka nasahan yahay subxaanahu wa tacaala tafsiirkaasi waa mid waxaa kaloo lagu fasiray oo tafsiir kale ah walaqad calimat iljinnatu wajacaluu baynahu wa bayna aljinna markii taa la fasirayay wajacaluu gaaladaasi waxay yeeleen baynahu ilaahay iyo wa bayna aljinnati malaa'igta oo aljinna malaa'igta lagu fasiro oo malaa'ig maxaa jinna loogu fasiraya waa qarsoonaanta wixii qarsoon oo dhan jannada waa yna ka qarsoon tahay jannaa la yidhaahdaa janiinka uurjiifkaa janiin baa la yidhaahdaa looma jeedo malaa'igta sidoo kale jinnadan marka malaa'ig baaba looga jeedaa ilaahay iyo malaa'igtii dhexdoodii bay waxay yeeleen nasaban nasabku waa maxay munaasabo iyo mushaakalo iyo shabhid ayay yeeleen waa kuwaa gaalada ah wajacaluu baynahu wa bayna aljinna oo malaa'igtii looga jeedo markaas ilaahay subxaanaه wa tacaala laysa ka milihi shay-un weeye wahuwa samiicu اlbasiir wa jacaluu baynahu iyo wa bayna اljinna oo malaa'igtii walaqad calimat اljinnatu wacizatii wajalaali baan ku dhaartay laqad calimat اljinna maxaa la dhahayaa marka malaa'igtu waxay ogaatay oo og tahay malaa'igtaa iyagu ay leeyihiin weynaynayaanoo ay leeyihiin malaa'igtaa iyo ilaahay qaraabaa ka dhaxaysa ay ku hadlayaan afxumadooda malaa'igtaasi waxay og yihiin innahum kuwa gaalada ah damiirka u celi markaa kaafiriintu iyo mushrikiintu la muxdaruuna inay yihiin naarta kuwa la soo xaadirinayo naarta in la keenayo oo la cadaabayo oo aysan ka maqnaanayn malaa'igtaaba taa-u waxay ka dhigan tahay waxa ay sheeganayaan kuwan gaalada ah ee ilaahay iyo malaa'igta ay wax ka dhexaysiinayaan malaa'igtu waxayba og yihiin xaqiiqada xaalka waa la ogeysiy kuwan gaaladaaya inay yihiin kuwa la cadaabayo bay og yihiin oo halkaa la keenayo walaqad calimat iljinnatu inahum la muxdaruun subxaan allah ytanazaha allahu ilaahay waa ka hofnaada camaa yasifuuna waxay ku sifaynayaan welad iyo nasab iyo wixii la mid a ilaa cibaad allaahi istina munqadca laakine addoommada ilaahay almukhlasiina ee la saafi yeelay ee wanwanaagsan fa innahum yunazihuuna allaha iska dheh ilaahay bay iyagu hufayaan oo nasahayaan waxaa xun ku hadli mayaan waxa kuwaasi leeyihiin waa ka hufayaan ilaahay ilaahay wuxuu yidhi fa innakum idinka gaaladii baa la sheegaya idinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan oo asnaam iyo shayaadiin iyo balaayo ah maa antum ma tihidin calayhi cala allaah ilaahay dushiisa bifaatiniina kuwa fitnaynaya ma tihidinin ilaa man mooye huwa isaguba saaliljaxiimi jaxiima gelaya oo ku gubanaya saali waa ism manquusa weeyaan yaadii baa la iska gooyey ilaa man huwa saali ljaxiimi jaxiima kan gelaya maaye cid kaloo aa fidnaynaysaan ma jidho cid kaloo ah cisyaanka ugu yeeri kadhaan daacada ilaahay ah ka kaxayn kadhaan aa fidnayn kadhaan calayhina damiirka ilaahay celi calayhi cala allah e ma tihdinin kuwa fitnayn bifatinina kuwa fitnaynaya ilaa man may huwa isaguba saali ljaxiimi jaxiimo gelaya kaa unbaa fidnaynaysaan wey wamaa minaa ilaa lahu maqaamu macluum ilaahay wuxuu tilmaamayaa malaa'igta ilaahay siday u ogol yihiin addoonnimada kuwaani waa caabudayaan waxyaalo kale ay ku sheegayaan war annagu waxay leeyihiin malaa'igtu addoonnimadooday qiranayaan wamaa minaa naga naga mid maaha axad ilaa lahu isaga waxaa u ahaa malag naga mid maaha wamaa minaa malakun bay ka dhigantay malag naga mid maaha ilaa lahu waxaa u ahaaday maqaamu macluum maqaam la yaqaan buu leeyahay martabo iyo mansilo iyo wadiifo iyo shaqo la yaqaan uusan dhaafi karin malag kasta martabadaasuu leeyahay shaqadaasuu leeyahay mansiladaasuu leeyahay malag kasta meel buu ku joogaa kuwa arsaaqda loo wakaash kuwa cimriga iyo qofka ajashiisu markay dhammaato loo wakaash yaa kuwaa waxyiga loo soo dhiibaa yaa mid kasta wixii loo dirsaday ayuu leeyahy cibaadada iyo macankar nidaamka waka wamaa minaa ilaa lahu maqaamu macluum wa innaa hanagu malaa'igtii baa hadlaysa la naxnu hanagu asaafuuna ayaanu nahay kuwii safaha gomadahooda safka sida malaa'igta u safta waa iyadii la yidhi salaadda markii nebigu ka hadlay calayhi salatu wasalaam kuwa waxaanu nahay gomadahooda safka waaye oo si fiican u istaaga wa innaa hanagu la naxnu hanagu almusabbixuuna ayaanu nahay kuwa musabbixiin oo tasbiixsadoo tasbiixda badiya waynu shaaniya kaanuu waxay ahaayeen waxay ahaadeen kuwa gaaladaaya la yaquuluuna kuwa ku qowla kaanuu waxay ahaayeen la yaquuluuna kuwa ku qowla low anna cindanaa agtayada haddou ahaan lahaa dikran dikri waa kitaab oo min alawaliina min jinsi kutubi alawaliin kuwii hore kutubtoodii loo soo dejiyo oo kale haddiina loo soo dejin lahaa la kunnaa waxaan ahaan lahayn cibaadallaahi ilaahay addoommadiis almukhlasiin haddii la kordhigo daamka ee la khallisay ee la khaalis yeelay ama iyagoo camalkooda khaalis yeelay waagii hore saasay dhihi jireen yaa mar kitaab noo soo dejiya addoommo ilaahay wan wanaagsan aan noqonne waa loo soo dejiyey markii loo soo dejiyey ka gaaloobeenoo fa kafaruu bihi kitaabkiibay ka gaaloobeen waana ashrafu lkutubi asamaawiya kutubtii ilaahay soo dejiyey kitaabka u sharaf badan fa soofa saman dambe yaclamuuna ogaan doonaan arrintaa ciqaabkeeda waa waciid iyo tahdiid weeyaan walaqad xaqiiqee sabaqat waa hormadhay kelimatunaa ilahay wuxuu yidhi kelimaddayadii waxay u sabaqday licibaadinaa addoommadayadii almursaliina ee mursaliinta ahaa oo kelimaddaa waa maxay innahum iyagu lahum iyagu almansuuruuna inay yihiin kuwa loo hiilinayo oo loo gargaarayo waa aayaddii qur-aanka ahayd oo kale kataballaahu la aqlibanna ana wa rusulii oo kale wey suurat lmujaadala wa inna jundanaa annaga jundiganaguna lahum iyagu lahum lghaalibuuna inay yihiin kuwa haalibiinta adduun iyo aakhiraba gacanta sare leh kuwa inay noqonayaan inay yihiin macnaha fatawalle iskaga jeenso nebi allow canhum kuwaan gaalada iskaga jeenso xataa xiinin ilaa muddo ilaa lagu amrayo inaad la dagaalantodo jihaadku soo degayo iskaga jeenso wa absirhum arag wa absirhum arag ka jeenso adugu aragoo fiirso ha waxa ku dhaca fiirso wey iska fiirso fa soofa saman dambe yubsiruuna ayana arki doonaan ciqaabka ku dhaca wa absirhum aragsiha moode inay tahay ha wa absir hum absara wuu arkay absirhum arag haa waxa ku dhaca arag oo fiiri wey fa sawfa yubsiruun iyonaas way arki doonaan wey afa bicadaabina ma annaga cadaabkainaga yastacjiluuna degdegsanayaan oo leeyihiin mow noo yimaado fa idaa nazala markuu dego bisaaxatihim fagaagooda ama duleedkooda intaba waa loo lagu fasiraa fa saa'a waxaa xumaaday sabaaxulmundariina kuwii loo degay loo digay waa berigooda iyo subaxooda alleelahay kaasaa xumaaday wey subax ka xun kaa ma jiro wey watawalla ka jeenso canhum xaggooda waa la soo celiyey xataa xiinin wa absir arag fa sawfa yubsiruuna arag oo fiirsa wey waxa ku dhaca arag fa sawfa saman dambe yubsiruuna yaan arki doonaa subxaana waxaa nasahnaaday oo hofnaaday rabbika rabbiga ilaahay baa soo dejinaya dee isagaa is sheegaya subxaana rabbika mar haddii la yidhahdo subxaana rabbika aayaddan maxaa wuxuu yidhi caamada bari iyo galbeedba wada baray buu yidhi subxaana rabbika waxaa weeyaan waa waa kelimad cajab badan weeye macnaha subxaana rabbika rabbiga ayaa nasahan subxaana rabbika rabbi nasahnaantiisa rabbiga rabbilcizati cizada rabbigeed ah rabbigaa mid ka hufan weeye ka nasahan camaa yasifuuna wax ay ku sifaynayaan ilaahay tanazaha wataqadasa wey allahaasaa nasahnaaday subxaana rabbika rabbilcizati camaa yasifuun wasalaamun nabadgelyo oo xagga naga ka ahaatayna cala almursaliina ha ahaato mursaliin oo dhan rususha ilaahay walxamdu mahad lilaahi buu u ahaaday allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda aha bal hadda u fiirso walxamdu lilaah fi lbadi waalkhitaam bilow iyo dhammaadba allah mahadleh suuradaha xamdiga lagu soo gebagabeeyey weeye suuraddani waaye allahaasaa mahad iska leh khalaa'iqdoo dhan iska leh rabbialcaalamiin khalaa'iq oo dhan allah iska le wey sidaas baa lagu soo gebagabay subxaana rabbika rabbi اlcizati camaa yasifuun xadiid sanadkiisa xoogaa ku jiro ayaa wuxuu tilmaamayaa qofkii doonaya in loogu beego beeg weyn oo waasaca majlis kasta oo uu leeyahay aakhirkiisa ha yidhaahdo markuu rabo inuu ka kaco subxaana rabbika rabbi اlcizati camaa yasifuun wasalaamu cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ibn abi xaatim baa isagoo mursala wariyey isagoo mowquufoo caliy ibna abi aalib ku joogana waa la wariyey waa kaasa darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bاsawaab